Wasaylada xoolaha ee degmada Dhuuble iyo gobolka Jubbada Hoose ayaa laga dareemayaa mashquul iyo sare u kac ku yimid qiimaha la iibiyo xoolaha nool maadaama afooda ay nagu soo hayso maalmaha ciida, carafo iyo xajka. Isbeddelka ku yimid qiimaha xoolaha ee suuqyada Dhuuble ayaa waxaa loo sababeeyay isku diyaarinta maalmaha udxiyada ee bisha Carafa. Qaar ka mid ah ganacsatada xoolaha iyo sidoo kaleeto dilaalada magaalada Dhuuble ayaa ka warbixiyay sida loogu diyaar garoobay ciida iyo sidoo kaleeto sare u kaca ku yimid qiimaha xoolaha.
magacaydu saddexan waxaa waaye cabdulaahi bilow cabdi suuqanaan ka shaqeeyaa ganacsi baan nahay xoolaha gataa xoolaha xilligan hadda aan joogno xilli iidkan waaye no- nagu sarreeyaan oo xilliga iidi baa macnaha waqtiga iidda saanoo kale markay noqoto way sarmaraan xoolaha meesha xoolaha konton doolar aa ku gadanayn hadda toddobaatan doolar ay marahayaan ilaa siddeetan doolar marka hadda waqtigan hadda aan ku jirno ariga aad buu u sarreeya iibkiisa wakaasoo marka hadda xaaladda sare kaca waxaa keenaya waa waqtiga waa xilli arrafo waaye nin walba xilligan arrafada wuxuu leeyahay ka fara qabso oo wax dhaqaale ama heshaa oo ilaahay kuma darnaataada wixii ay haysata ama ay ku kobcaan haa marka sarakaca xagga iidda ahna noo keentay ariga meeshan dhuubleydana ka gadannaa waa qaadnaa oo xagga iyo kenya loo qaadaa nairobi aa loo qaadaa gaariyaha qaadaan marka ee, ganacsatada meeshan aan ka mid ahay ariga hadda xilligan hadda aan ku jirno aad buu u sarakacsan yahay magacayga waxaa waye xasan mahad mataan bulle waxaan joogaa qaybta ganacsiga ariga dilaalka suuqa u jooga dhobley magaalada dhobley waxaa fiicannahay boqolkiiba boqol carafada sida carafada hadda loo gadanayo xoolaha sida ugu wanaagsan baa hadda loo gadanayo xoolaha si wanaagsanoo boqolkiiba boqol baa loo gadanaya isbeddel fara badan baa jira Ee, waxaan ku jirnaa bisha carafa ariga waxaa la gadanaya madaxiisa malyan siddeed boqol milyan sagaal boqol riyaha waaweyn ilaa milyan toddoba boqol milyan shan boqol wananka laba milyan iyo shan boqol u korayn ilaa laba milyan ilaa milyan iyo shan boqol ilaa milyan iyo afar boqol milyan iyo laba boqol intaasay u dhexeeyaan ariga yaryar ee kale ee urgida kuuskuusana kuwa ari boodka hadda ariga tadinayo waxay joogaan kuwaas milyan iyo laba boqol milyan iyo saddex boqol aad baa loo kala gadanaya waa lala fiican yahay si wanaagsan baana loo kala gataa magaalada deegaanada ariga dhulka uu ka yimaado waxaa u badan ee, dhulka uu ka yimaado waxaa u badan calibule kombolosh ee, ilaa shabaax intaasoo ariga ka kala yimaadaa deg ilimaa korkeedaasoo raamada kore ee raamaguda ee, meelo fara badan buu ariga ka yimaadaa oo lagaha dhexdooda wuu ka yimaadaa oo labada lagood dhexdooda lagu dhuubta aniga waxaa la yidhaahdaa siyaad aadan xasan een, waxaan ahay dadka maaragtay ka ganacsada xoolaha een, meeshan seeladan dhobley ee, gaar ahaan arigan ka ganacsada dadka ariga dhoofiye ayaan ka mid ahay ee, hadda maaragtay ariga oo meesha waxaa laga yidhaahdaa een, qaaqlame dhahan macnaha urgudyararkii arigaas ayaan dhoofsannaa maaragtay aan inta ka gadannaa marka hadda dheerahan dambe een, ariga seeladan aad buu oo kacay korna sidii hore dalabaadka hore ee maaragtay la qaadan jiray wuu ka yaraa kasta wuu ka yaraaday marka sida ay tahay laakiin hadda ariga waa uun iska gataa een, seelada hadda maaragtay qiimaha aad buu u sarreeya seelada hadda dhobley ariga aad buu u sarreeya qiimihiis ilaa iyo ah, milyan afar boqol iyo konton oo u dhiganta macnaha u dhiganta konton dollar iyo weliba konton dollar iyo bar u dhiganta ayaa la kala siisanaya hadda ariga een, ariga yaryarka ah